tobabar kun ayoo ku qayb galeen culmaawadiin dhalinyaro bilaan odayaalka dhaqanka iyo weliba ay kulanku aransaday muhiimadii elata nabada iyo sidii bulshada geeban ku qaado kortay iyo weliba hagaaban gaabiyana macadka hiiraal iyo hay-ada c f l i welibana usa dareeri doonay muddo sadde maalimoode hana kumid ee ku qaybgalaalka tababarkii wayba ku hadleena dareensho iyo siyoeta filashadii markiio handhamaada tababarka iyo oona sheegeen in tababarku muusaakeedii waqtigii lan baahnay waa ilaahay mahaddi macalimiin hadduu ilahay ku soo gelyahay barnaamijka daadihinaysay iyo hay-adda iyo hadduu ilahay kusoo wakiilada hay-adda dhammaan dadkii meesha daadihinaya hawsha weli waan u mahad celinaa dadweynihii ka soo qaybgalayna waan u mahad celinaa racdi waxaan u mahad celinayaa deeqbixiyaha hay-adda c f l i waxaa kaloo usii mahad celinayaa abaabulaha hay-adda hiiraan instod iyo dhammaan macalimiinta iyo intii kasoo qayb gashay intii howlwadeena ka ahayd dhammaantood waxaan leeyahay aada ayaad u mahadsantihiin sidoo kale sida ay noo bareen amniga iyo qalalaasaha dhibka uu leeyahay dhammaan aada ayaan u mahad celinaynaa ta dhalinyar ahaan farxad gooni ayaa noo tahay maanta inaan kasoo muuqano halkan run ahaantii meeshaan wax looga hadlaya maxay tahay nabadda nabaddana waxa annaga ka dhalinyar ahaan aan habeenii maalin heegankaa u nahay aan u taagannahay mar walbana aan jecelnahay inaan ummaddeena soomaaliyeed aan u horseedno sida ay nabad iyo caafimaad ugu noolaan lahayn runaantii barnaamijkan cid walba oo soo qabatay ama soo aabushay iyo macalimiintii barnaamijkan fududeynayay ayagana aad baan aga mahad celinaynaa mar labaad waxaan u mahad celinayaa hay-adda barnaamijkani fankeeda iska laheyd oo c f l i iyo sidoo kale hay-addii fududeysay ee barnaamijkani ee hiraal institute dhanka kale ku kumid ee maamulka macadka hiraal iyo wayba ku hadlay ujeedka lanqowda tababarkii oo muhiimada lagu leeyay waxaa ilaahay mahadiyeysah inuu maanta siminaarkaasoo inoo soo wadeen macadka hiraal institute oo fanka ka hela hay-ad la dhaho canadian foundation for local institute oo oo laga leeyahay canada waxaa u mahad celinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha macallimiinta iyo dadkii nagala qayb qaatay dhammaan waan u mahad celinaynaa waxaa kaloon maaragtay aan u faraynaa oon dadka u sheegaynaa ka soo qaybgalayaasha wixii fiicnaa ee lagu soo bandhigay macallimiinteennu inoogu soo bandhigeen meeshan lagaga hadlay nabadda isdhexgalka bulshada iyo waxyaabo tiro badan oo kale oo wada muhim ah oo lagaga hadlay in ay inoo soo ay maaragtay ay dadkii ka dambeeyey ee guryahooda kaga yimaadeen ay gaadhsiiyaan